xisbiga jamhuurigu isla markiiba aad buu uga fal celiyey ayagoo aad iyo aad aad moodo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sanadihii u dambeeyey oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagtirka ah iyo isaga oo xilligii aadka ay uga dhaceen mudaharaadyadii aadka u xumaa oo ahaa kuwii ugu waaweynaa dalkan maraykanka ka dhaca xilligii ninkii madowga ahaa ay booliiska cadaanku ku dili jireen halkan georgia floyd oo uu sameeyey inuusan dalban laamaha amniga iyo ciidamada maraykanku inay dhex galaan markii la gubayey dhul badan oo ka mid a ganacsiga dalkan maraykanka iyo qaybo iyadugu si gaara ay u taabteen oo ka mid a siyaasadihiisa xagjirka ee dhinaca bidix marka eedeymahaasoo dhan ayaa ilaa maanta isu soo tarayay kadib markii la magacaabay waxaanad moodaa durba inay xisbiga jamhuurigu ay diyaarinayaan inay inay soo geliyaan dhinaca saxaafadda iyagoo qodobaynaya waxyaabaha ay ku haystaan madaxweyne ku-xigeenka hadda shaksiga ay u dooratay kamala harris tim walls magaci waaya marka maxay uga dhigan tahay minnesota iyo gobolada midwestig laisku yidhaahdo ee maaragta galbeedka dhexe in tim walls ay kamala harris u xulato inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenka runtii waxaan rabaa inaan iyadoo aanan u eegaynin xisbiga jamhuuriga iyo iyo iyo dimuqraadiga aan horta marka hore aan qeexno waxyaabaha aad moodo inay aada ugu dhiirigeliyeen kamala harris inay doorato guddoomiyaha gobolka minnesota waxaan ogeyn muddo aan saa usii fogeyn inuu madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump uu doortay j d fans marka xisbiga dimuqraadigu maalmahan oo dhan waxay aada iyo aada isugu dayayeen inay helaan shaksi ay u dhigaan waayo waxay rabeen inay helaan shaksi kusoo koray dad dalka maraykanka dhulka ay aadka u degan yihiin oo magaalooyinka waaweyn ka baxsan shaksi loo arko inuu kasoo shaqeeyey maadaama uu madaxweynaha dhinaca kale ku-xigeenka uu yahay nin ciidamada kasoo shaqeeyey inay helaan qof ciidamada kasoo shaqeeyey marka ninkan guddoomiyaha gobolka minnesota askari buu ahaan jiray kan trump uu doortay madaxweyne ku-xigeenka isna askari buu ahaan jiray labadoodaba nolol waxay kusoo koreen aan ahayn nolosha dabaqada sare ah oo dabaqada hoose ah labadoodba waxyaabahay iskaga midka yihin waxaa ka mid a inay halgan dheer kadib markay soo galeen nolosha ka guulaysteen uu midna guddoomiye gobol noqday midna uu senator gobolka ohaaye laga soo doorto noqday marka qof ay u barbar dhigaan bay aada u raadinayeen sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha hore ee dalkan maraykanka donald trump waxyaabaha uu aada uga filayay j d vance wuxuu ahaa inuu yahay dadka garabka midig ay aada ula dhici karaan kamala harrisna waxaad moodaa inay aadday iyaduna garabka bidix oo ay u aragto in guddoomiyaha gobolka minnesota uu ka caawin doono taageerayaalka aada xag jirka u ee garabka bidix waaya xalay marka waxay wada qabteen ololihii ugu horreeyey kambeynka si wada jir ah waxyaabihii ay ku soo qaadeen maxaa ugu muhiimsan
run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo madaxweyne ku-xigeenka haddaan isaga diiradda saarno waa inuu noqdo qof aada u difaaca qofka u tartamaya murashaxa xisbigiisa marka waa inuu mar walba weerar ku qaadaa madaxweynaha dhinaca kale iyo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale marka waxaad moodaa durba inuu weeraradii bilaabay guddoomiyaha gobolka minnesota waxaa kale oo aan aan aragnay durba in ay inay abuurantay arrin ah in dhaqaale ururis fara badan ay ay durba ku guulaysteen oo ilaa labaatan milyan oo oo dollarka maraykanka ah isla markiiba markii lagu dhawaaqay ay heleen marka waxaad aragtaa qof inuu durba uu siiyey dhiirigelin ama dhiig cusub kusoo kordhiyey garabka bidix taasoo ay isku dayeen garabka midigna inay iyaguna la yimaadaan mid lamida madaxweyne ku-xigeenka donald trump iyaguna isna waxaan ognahay gobolka pennsylvania inuu isna tegayo oo uu ku qaban doono isu soo bax aada u ballaaran oo isna uu aada iyo aada ugu weerari doono kamala harris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga iyo ku-xigeenka ay hadda dooratay ee guddoomiyaha gobolka minnesota labadaba waaya dhanka doodaha ay maaragtay madaxweyneyaasha ama murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimada yeeshaan ayaa aada loo hadalhayay marka goorma ayaa laga yaabaa in harris iyo trump ay iswajahaan dooda t v-ga laga daawan doono
waxaan ognahay in markii hore lagu heshiiyey tobanka bisha soo socota ee bisha sagaalaad in ay a b c du qabato dood dhex mari doonta labada murashax ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga laakiin aad moodo xisbiga jamhuuriga murashaxa donald trump inuusan ku qanacsanayn ousan u arag a b c du inay dhexdhexaad tahay oo uu ka doorbidi lahaa in dhinaca fox news loo bedelo oo ayagu fox newsku ay qabato taasoo aan weli laga haynin ogolaansho dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka weli waxaad moodaa in isjiidjiidad uu jiro meesha lagu qabanayo iyo halka lagu qabanayo laakiin laislama diidana inay muhiim tahay in ay dood isugu yimaadaan labada murashax ee xisbiga hogaaminaya iyo labada madaxweyne ku-xigeenba inay inay isu yimaadaan taa laislama diidana waxaa hadda laysku haystaa yaa qabanaya iyo xaggee lagu qabanaya iyo ciddee dhexdhexaad loo arki karaa